الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته biidn illaahi tacaala majliskani waxa uu yahay majlis fataawo ah biidni illaahi tacaalaa as'iladaasi waxaynu u bandhigi doonnaa shaykhunaa ashaykh cabdallah xasan xaashi alberberaawi iyadoo in sha allahu tacaalaa aynu ka jahli saari doonno dadka su'aalaha soo qoray su-aalahaasi biajwiba cilmiya biidni illaahi tacaala haddaad su-aalaha aynu iska guudagalno su-aasha koowaad waxay odhanaysaa waa maxay asbaabta keentaa sahwiga arrintaasina maxaa lagu dawayn karaa
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أهل العلم waxay tilmaameen رحمة الله عليهم sahwigu inuu yahay laba nooع mid waa ka ilaahay subxaanaه وataعaalى uu ku sheegay في qwlه aladiina hm can salaatihim saahuun kuwa salaadooda ka sahwiyaaya markaa sahwigaa kelimatu can ay ka dambayso waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen culimmadu qofka oo aan ilow ku dhicin ayaa ogaan salaaddii uga mashquulaya oo waxyaabo kale ka doorbidaya oo ka horraysiinaya waana taata lagu dhaleeciyey qofka bani aadamka ah sahwiga noociisa labaad waa asahwu fi salaa waa ka fii ay ka dambayso macnihiisuna waa nisyaan waa qofku inuu iloobo shay salaada ka mid ah ilowgaana qofka muslimka ah ama salaadiiba dembi kuma laha sahwiga markaa salaada dhexeeda qofka ku dhaca oo macnihiisu ilowgaa uu yahay oo salaadii wax ka mida uu ka tegaayo ilow awgii ama waxaan ka mid ahayn uu ku daraayo amaba se uu ka shakiyayo sahwigaas sababtiisu waa min ashaytaan walihaada baa rasuulkeennu wuxuu inoo sheegay se bukhaariyo muslimba ay wariyeen salaadda marka la eedaamo shaydaanku inuu daba jeediyo isagoo aadaan ka baxsanaya marka aadaanku dhammaadana waa soo noqdaa haddana iqaamada marka la bilaabo ayuu cararaa iqaamadu marka ay dhammaatana wuu soo noqdaa waxau waswaasinayaa uu mashquulinayaa qofka tukanaya isagoo leh waxaa xusuuso waxaa xusuuso waxaanu markii hore xusuusnayn wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa laa yadri kam sallaa ilaa qofku uu gaadho heer aanu garanahayn inta ragcadoode uu tukaday marka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa sahwigaas sababtiisu inay tahay min ashaytaan waxaa kaloo rasuulku uu ku caddeeyey taa xadiidka uu tilmaamay haddii qofku uu shakiyo oo salaadiisa uu ka shakiyo misaddex buu tukaday mise afar oo ragcada afraad uu la yimaado taa afraadna ay tahay tii salaaddiisa dhammaystiraysay labada sujuudo sujuudu sahwiga la yidhaahdaa kaanataa tarkiiman lishaydaani buu ihi rasuulku dullayn iyo samboodheen bay shaydaanka u noqonayaan markaa taasi waxay tusinaysaa sahwiga sababtiisu inay tahay min ashaytaan kolley shaydaanku waxyaaba u adeegsanayaana waa jiraan sida qofka adduunyadu inay qalbigiisa ay ku weyn tahay ama xusuusnaanta uu xusuusan yahay iyo tacalluqa qalbigiisa uu ku xidhiidhsan yahay inuu aada u weyn yahay iyo qofku khushuucdiisu ay yar tahay walihaada waxaynu odhan karnaa dawadu awalan waxay tahay altacawudu billahi min ashaytaan haddii salaada dhexdeeda aad dareento in wasaawis shaydaaniya ay kugu socoto sunnuhu wuxuu yaho rasuulkeennu ina baray inaad xagga bidix aad saddex te jeer u tufto macnaa tufitaan fudud oo khafiifa shaydaankana ilaahay aad ka magan gasho waxaa kaloo dawo noqon karta qofka oo marka horeba salaada markuu gelayo adduunyada ka soo jeesto xagga ilaahay u jeesta walihaada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida wuxuu ihi salluu salaata muwaddic waxaad tukataan qof adduunyadan sagootiyaaya oo ka tegaaya salaaddiisa oo kale marka arrimahaasi ayaa haddaan soo koobo sabab u ah kuwaas ayaana dawadooda ka mida wallahu aclam
jaza allahu ashay khayra aljazaa su-aasha labaad waxay odhanaysaa may bannaan tahay ina lagu weysaysto suuliga
anaa meesha lagu xaajo guto iyadoo qofku aanu dul fadhiyin laakiin dhismaheeda uu ku dhex jiro inuu weysaysto wax mancinaya amaba se diidayo daliili ma jiro rasuulkuna calayhi afdal asalaatu watasliim waxa ay sheegtay caaisha kamaa fii saxiixi albukhaari marka uu maydho maydhashadaa dabadeed inaanu weysaysan jirin waxaa kaloo ay sheegtay maymuuna radia allahu canha sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu weyse ka horraysiin jiray meedhashada waajibka intaasibana dee waxa ay ka dhacaysay meesha markaa musqusha lagu maydho u ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo reerkiisa marka wax baasiya ama wax dhibaataa ma leh inuu qofku ku weysaysto musqusha dhexdeeda wallahu aclam
jazaaka allahu khayra aljazaa su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa waa maxay xukmigeegu nashiidooyinka ee ay la socdaan muusigu
waxaa lagu magacaabo annashaa'id oo maanta casrigan ama maalmahan aynu noolnahay aada u caanbaxay oo dadku aad ay u dhegaystaan dad fara badanina ay ku sitaan telefoonada gacanta lagu qaato waxaynu leenahay maaha wax saxa oo shareecada islaamku ay ogoshay qodobada soo socda ayaanan xukunkaasi aan ku sababaynaya qodobka koowaad haddii muusiguu la socdo muusigaa sababtiisa ayay xaaraan u noqotay waayo muusigu waa xaaraan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey sayakuunu min ummatii qowmun yastaxilluuna alxira walxariira walmacaazif waxaa ummadayda ka mid noqon doona kuwa xalaashada xariirta rag xariirta xidha dad zinada iyo faaxishada xalaashada macnaa sameeye baa looga jeeda iyo almacaazif macaazifna waa aalaatu lahwi waadarab waa qalabka heesaha loo garaaco weeye marka way xalaashadaan macnaheedu waxa weeye ilaahay baa ka xaaraantimeeyey haddana way samaynayaan marka haddii muusiguu la socdo ama loo garaacayo dabli kan inagu aynu durbaanka u naqaane dhinac walba ka xidhan sababtaasay xaaraan ku noqonaysaa waxaa kaloo anaashiiddu ay mamnuuc noqonaysaa haddii ay yeelato laxniga heesaha oo kale oo hadalka iska caadiga ee buraanbur ama gabay oo kale ah iyo heestu dee way kala duwan yihin waxaa laga yaabaa inaynu maqallo iyadoo la leeyahay heestaa midhaheeda hebel baa leh laxnigana hebel baa u sameeyey markaa laxnigii iyo midhahaasun in la akhriyaa waa kala laba anaashiidda maanta socotaana waxay leedahay laxnigii heesaha qaabkii heesaha ayaa loogu luqeeyaa xataa haddii qur'aan qaabka heesaha loogu luqeeyo sababtaasuu mamnuucu ku noqonaya maanta waxaad arki kartaa macnaa anaashiid marka la akhriya aanad kala soocayn qofkani miyuu heesayaa mise wuu gabyaya mise wax kaloo akhriyaya bal waxaan arkay oo axadul ikhwa aan ku arkay moobilkiisa ama telefoonkiisa nin anaashiid akhriyaya markii horraysay indhahaygu ay ku dhaceen waxaan u maleeyey inuu yahay qolooyinkii hindida ee aflaamta jili jiray mar wuu jiifsanayaa mar geed buu dusha uga baxayaa mar wuu fadhiisanayaa mar ilmo yar buu kor u qaadayaa qaabkii laxnigii iyo luuqadii heesuha ay lahaayeen buu ku qaadaya waxaa idhi war muxuu ahaa filimkan hindigee kuugu duuban telefoonka markaasaa wuxu uhi maya waa waa anaashiid weeyaanoo qof baa ii soo diray markaa heerkaasay maraysaa waxaa kaloo ay mamnuuc ku noqotaa ama ay ku noqonaysaa anaashiidu idaa halabat cala alinsaan xaysu tushghiluhu can alqur'aani waalcilm xataa gabayga mubaaxa hadduu qofka ka qaalib noqdo oo qur-aanka iyo cilmiga iyo dikriga ilaahay uu ka mashquuliyo xaaraan buu noqonayaa waana ka bukhaari saxiixiisa u baabaystay baabun maa yukrahu min an yakuuna alghaalibu cala alinsaani shicr waxaa la karho inuu gabaygu noqdo mid qofka haalibka ah oo qabsadaba markaasaa wuxuu keenayaa xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa wadadaa dhexe u baneeya soo dhaaf baara waxa uu keenayaa xadiidka rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam laan yamtali'a jawfu axadikum qayxan xataa yariyahu khayrun lahu min an yamtali'a shicran midkiin in laabtiisa mala xidhaamiso bal hadalkaa u fiirsada midkiin in laabtiisa mala xidhaamiso ayaa u dhaanta inuu gabay ka buuxsamo xataa waa gabayga xalaasha marka idaa halaba cala alinsaan haddii qofka uu ku bato oo uu ka haalib noqdo inuu xaaraan noqonayo xadiidkaasi tilmaamaya waana sida bukhaari uu ka fahmay ee uu u daliishaday waxaa kaloo anaashiidan maanta jirta ay mamnuuc ku tahay waxaa loo bixiyey magaca anaashiid islaamiya islaamkii baa loogu abtiriyey marka macnaheedu waa shay diinta ka mid ah sida aayaadka iyo axaadiidu ay diinta uga mid yihiin iyo cibaadaadka aynu naqaanaa walihaada baa dadka qaarkood akhrintooda ay ku cibaadaystaan iyo dhegaysiga anaashiiddaa dhegaysanayaan bay moodayaan inay tahay cibaado ilaahay subxana wa tacaala u dhoweynaysa waanay diideen ahlucilmigu sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale in la dhaha anaashiid islaamiya waa in la dhaha anaashiid carabiya shicir carabi anaashiid carabiya marka xaaladahaasoo dhan mamnuuc bay noqonaysaa waxaa maanta anaashiid taallaana arrimaha aynu sheegnay kama madhna walihaada waa in laga fogaado la iska daayo amaa waxaa hees hawleedda ay soomaalidu u taqaanay marka meel la dhisaayo amaba se geela marka la waraabinayo kale ama dumarku markay kebadda samaynayaan ama aloolka iyo waxyaabaha la mida ee aan lahayn sifaadkaasi aynu sheegnay ba'as iyo dhibaato ma laha iyadu haddii waxyaabaha aynu sheegnay ay ka madhan tahay wallahu aclam
su-aasha afraad waxay odhanaysaa xoolaha agoonta sadaqad maa laga bixin karaa dadka martida wax maa laga siin karaa
waajibku waxa weeyaan xoolaha agoonta in la iska ilaaliyo oo aan loo dhowaan ilaahay baa yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan xoolaha agoonta ha u dhowaanina si iyaga dantooda ay ku jirto oo weliba sida iyaga ugu roon inaad u maamulaysaan mooyaane waxaa loo ogol yahay qofka agoonta xoolaha u maamulaya ee gacanta ugu haya haddii wuxuu kaga maarmo uu waayo waxaa loo ogol yahay in hawsha u hayo u dhiganta inuu ka isticmaalo ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ku sheegay fii suurati annisaa ma bannaana qofka xoolaha agoonta gacanta ku hayaa cidduu doonaya inuu ka martigeliyo iyo inuu sadaqad ka bixiyo toona wuu u haynayaa xoolaha waanuu si fiican buu ugu maamulayaa oo iyaga dantoodu ay ku jirto haddii shayga agoontu ay leedahay uu doonay inuu iibiyo waa inay maslaxad iibintaa ugu jirto haddii toban la siisanayo sagaal iyo bar inuu siiyaa uma bannaana oo ilaahay baa idhi ilaa bilatii hiya axsan marka xoolaha agoonta gacanta aad ku hayso cidna kama martigelin kartid cidna sadaqad kama siin kartid wallahu aclam
ha waddadaasi insha allahu tacaala u baneeya si dadku ay usoo galaan waayahay su-aasha shanaad waxay odhanaysaa qof baa soon iskaga tagay macnihii cudurdaar la'aan kadibna bishii rabadaan baa u soo gashay ma wuxuu soomiyaa qallihii lagu lahaa ee hore mise bishan rabadaan ee taagan
ma bannaano qofku soomka ku waajibay inuu cudurdaar la-aan ka tago ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soomkaa laydinku faral yeelay sida loogu faral yeelay kuwii idinka horreeyey haddii ay dhacdo qofku soom ku waajibay inuu ogaan uga tago wakhti kale inuu soomaa ka gudi mayso wax qallo laydhaahna ka ansixi maayo waa qofka cudurdaar la-aan uga tegey waajibka saarani waa inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala sunnayaasha soomkaana uu farabadiyo si faralkaa uu ka tegey meeshiisa ay ugu kabaan manaha macnaheedu marka la leeyahay qalle ka ansixi maayo in isaga lala saayirayo dantiisa laga talinayo laakiin macnuu waxa weeyaan dembigiisu waa ka wen yahay inuu qalle gudo cibaadaduna mar hadday wakhti leedahay wakhtigeeda wakhti aan ahayn waxaa la gudan karaa uun hadduu cudurdaar jiro oo shareecadu ay fasaxdo markaa qofkaa bishii rabadaan soomkeeda ogaan uga tegey ee rabadaantii kale ay u soo gashay soomka ogaan aada uga tagtay qalle kaa ansixi maayo baynu leenahy xataa haddii rabadaantii kale aanay ku soo gaadhin waa inaad ilaahay dembiga aada uga toobad keento waayo ilaahay xadkii uu kuu dhigay baad ka tallowday haddiise ay dhacdo qofku isagoo cudurdaar awgii u afuray oo weli soomkii aan qallayn in soomkii rabadaana kale uu soo gaadho wuxuu soomayaa rabadaanta taagan kii lagu lahaana wuxuu qallaynayaa rabadaantaa wakhtigeedu uu taagan yahay marka la dhaafo iyadoo bil rabadaan lagu jiro suurtagal maaha inu dhaa qallaan soomayaa waayo bisha rabadaan waxay wakhti u tahay uun soomkeedaa markaa taagan oo laba soom ma qaadi karto wallahu aclam
su-aasha lixaad waxay odhanaysaa qof baa shay ku dhaartay shaygii uu ku dhaartay muu samay may ka gudaysaa inuu ilaahay dembi dhaaf uu weydiisto
qofku haddii uu arrin ku dhaarto oo arrintaasi uu ku dhaartay ay tahay khayr ama wanaag inuu waxaa waajiba inuu dhaartiisa uu fuliyo u oofiyo haddii ay dhacdo dhaartii inuu oofi waayo inuu idhaha ilaahay u isaamax ama ii dembi dhaaf dee dhaartaa xukunkeedu kaga dhici maayo kafaara ayaa ku waajibaysa kafaara gudashadaas oo ah inuu addoon xoreeyo taa iminka la heli maayo haddii la waayana saddex arrimood buu kala dooranayaa cafwan inuu addoon xoreeyo wuxuu kala dooranayaa saddex arrimood inuu addoon xoreeyo kow inuu toban miskiin quudiyo oo hal mar waxay ka dhergaan uu siiyo iyo inuu toban miskiin aradbeel u jaro oo hal mar qof wuxuu ku labisto uu siiyo ama rag ha noqde ama dumar ha noqde macnaa miskiin kastaba uu siiyo hal mar qof wuxuu ku labisto markaa saddexdaa arrimood isagaa kala dooranaya haddii saddexdaa midna uu awoodi waayo hadda hadalkaa u fiirsada masalada aad baa loogu khaldamaa oo dad badan baa iyagoo saddexdaa awoodo soomka ka bilaaba haddii saddexdaa midna uu awoodi waayo addoon xorayn toban miskiin quudintood ama aradbeelu jaristood hadduu saddexdaa midna awoodi waayo ayaa saddex maalmood uu soomayaa oo saddexdaa maalmood kafaaro ay noqonayaan laakiin saddexda hore isagoo mid ka mida awooda saddex maalmood oo uu soomay kafaaro noqon maayaan wallahu aclam
su-aasha toddobaad waxay odhanaysaa qof baa qallo lagu lahaa kadibna qofkaasi muu ogeyn in aqallo lagu leeyahay waajiba intaa kadib buu ogaaday in aqallaha lagu leeyahay inuu yahay mid waajiba hase yeeshee tirada ma garanaayo qallaha waxa weeyaan lagu yeeshay qofka oo kale muxuu samaynayaa
qallaha macnihiisu waxa weeyaan in cibaadadii la sameeyo iyadoo wakhtigeedii uu baxay mana bannaano taasi haddii aanu jirin cudurdaar sharci ah oo qofku hadduu salaad ogaan uga tago oo wakhtigeedii uu baxo ama soom ogaan uu uga tago oo soomkaa wakhtigiisu uu baxo wax qallo la yidhaahdo ka ansaxayaa ma jiro laakiin wuxuu qalle ansaxayaa waajibna uu noqonayaa haddii qofku soomkii uga tago cudurdaar shareecadu ay ogoshahay in soomka looga tago ama salaaddii wakhtigeeda uga saaro cudurdaar ay shareecadu ogoshahay oo cudurdaar ay ka dhigtay sida ilow oo kale ama hurdo oo kale haddii markaa qofka qallo lagu yeesho cudurdaar awgii uu salaad uga tago ama soom uu uga tago haddii tiradii lagu lahaa maalmihii lagu lahaa ama salaadihii lagu lahaa uu ilaabo waxaanu leenahay sadid wa qaarib waxaad isku daydaa markaa inaad dhadhoweyso oo inaad dheeraad ku darta mooyaane aan adiga daalacaan lagu raacin intaad is leedahay way ugu dhowdahay malaa intii lagugu lahaa la kaalay intaa marka aad gudato ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa in wixii ilowgaa awgii ku dhaafay ee aanad garanayn inaan lagu qabsan wallahu aclam
waayahay shaa- su-aasha sideedaad waxay odhanaysaa waa hagbadda bay ku saabsan tahay hagbad baan dad an ka ururiya mushqaayad baan ka qaadan kara
hagbadda waxaa la yidhaahdo oo macnaheedu yahay in dad lacag ay isku darsadaan oo marba mid ka midii uu qaato sideedaba ahlulcilmigu waa isku khilaafaan qowlka laakiin xoogga badan wuxuu yahay inay bannaan tahay laakiin waxay ku bannaanaanaysaa marka shuruud la helo shuruudda waxaa ka mid ah inaan la baabi'in ilaa qof waliba xaqiisa uu helayo haddii kale waxaa ka dhalanaysa inay xuquuqi lunto oo qof xoolihiisii bil walba la qaadanayay iyadoo weli aan dowrkiisii la gaadhin haddii jimciyaddaasi ama hagbaddaasi ay burburto waxaa xaq inuu lumaa ka dhalanaysa waxaana hagbaddu ay ka dhigan tahay uun qofkii oo xoolihiisii cid kale amaahinaya marka baabu dayn bay ayay cilaaqo ama xidhiidh ay la leedahay oo ka u dambeeyaana xoolihiisii oo laga amaahday ayuunbaa loo soo celiyey kuwan horena xoolahoodiiyo xoolo kale amaaho ay isku darsadeen walihaadaa ma bannaana qof ka mida dadka hagbadda ku wada jiraa inuu ka qaato wax lacaga oo dheeraad ka ah waxa weeyaan inta isagu xaqa u leeyiy oo gacmahaasoo laysku daray inuu qaato ayuunbaa u bannaan lakiin uha anigu qofkii ururinaya baanay ama ka shaqaynayay ee dheeraad iisoo raaciya waxay ka dhigantahay qof intuu dayn bixiyey boqol dollar dayn u bixiyey yidhi waxaad iisoo raacisaan toban dollar ama labaatan dollar taasina waa riba oo riba dayn baa la yidhahdaa oo qolooyinka daynta bixiya ee yidhaa dheeraad soo raaciya waxay ku sababeeyaan inay iyagu ay ka shaqeeyaan oo kharash baa ku baxo xafiis oo leydh oo waraaq oo gawaadhi oo shaqaa la yidhahda waxay leenahay dayntu sideedaba wax in laga shaqaysto oo qofkii deynta bixinayay inuu wax ajar mooyaane wax kale inuu ka faa'iido loogu talagalay maaha waa min baabi alixsaan samafal bay ku dhisan tahay marka dadka hagbadda ku wada jira haddii mid ka midii uu ku tabarucaayo inuu isagu lacagtii ururiyo ama lagu soo hagaajiyo oo waxba aanu ka qaadan dhib ma leh haddiise ay noqoto in cid mushqaayad qaadanaysa mooyaane cid kale aanay hawshaa qabanahayn qof dadkaa ka baxsan waa inuu noqdo oo isaga mushqaayad ay siiyaan laakiin mid ka mida qolada hagbadda ku wada jirta ma qaadan karo hagbaddii iyo lacag dheeraada oo mushqaayada oo hawsha uu qabanayo uu ku qaadanayo waayo ribay noqonaysaa dayn buu bixiyey dheeraad in loo soo raaciyey bay ka dhigan tahay wallahu aclam waxaa la mid a hadduu shardi in lagu xidho hadduu qofku idhaahdo aniga ha laygu horraysiiyo oo taa shardi uu ka dhigo oo horraysiintaa isaga nafci ugu jiro walaa shaka qofku markuu le aniga ha laygu horraysiiya nafci baa ugu jira wa kadalika markuu leeyahy halaygu ha laygu dambaysiiye hadduu shardiyo qofku iyaduna waa khalad waayo waxay noqonaysaa deyntu bixiyey inay nafci gaara isaga inuu ku xidhay shardi nafci gaar isaga ugu jiro mana banaano qofku deynta uu bixinayo inuu ku xidho shardi nafci gaari uu ugu jiro isaga oo dheeraadkaa deyntii uu bixiyey walihaada waxaynu leenahay sidee baa loo kala horraysiinayaa su-aashaasaa imanaysa soo maa ile dadkii qof wuxuu leeyahay laygu horraysiiyo qof dhexdaan ka qaadanaya qof xagga dambe mid walibana masxala maslaxadiisa iyo manfacadiisu ay ku jirta u eeganaya waxaynu leenahay waa bilqurca in qofkani uu ugu horeeyo iyo inuu dhexda galo iyo inuu ugu dambeeyo dadkani way u siman yihin waxaa lagu soo saarayaa sida loo kala horeynayo qorituur baa lagu soo saaraya xaqa loo siman yahayna saasaa dadka lagu kala saaraa marka tusaale ahaan waraaqaa la qorayaa raqam waaxid kow laba saddex afar shan intay tiradoodu tahay qof walba mid qaada baa la odhanaya marka lambarkaa u qaatay marka lasoo gaadho ayuu qofku hagbadii qaadanaya laakiin waa in laga daayo shuruudda ah aniga ha laygu horraysiiyo haddii kale ka qeybgeli maayo ama ha laygu dambaysiiyo ama shardi qofkani deyn buu bixinayaa shardi manfaco gaara isaga ay ugu jirto oo dheeraadkaa deyntii uu bixiyo usoo raacaysa ma banaana bay yidhaahdeen fuqahadu raxmatullahi caleyhim wallahu aclam
su-aasha sagaalaad waxay odhanaysaa waxaan ahay qof dhar iibiya sidee baan iskaga ilaalin karaa ribada
dharku ka mid maaha waxyaabaha ribadu ay gasho waxyaabaha ribawiyaadka ribadu ay gashaa way kooban yihin oo adila sheegtay qaar adiladu ay xustay iyo qaar looga qiyaas qaatay oo dee la xukumo ay isku mid yihiin markaa dharku isagu kuma jiro haddaad dhar iibinayso oo qiimihii aada soo siisatay mid leeg ama ka badan aad siiso taasi ribo maaha soomaalidu waa taa ribo u taqaana laakiin sharcan ribo maaha haddii toban dollar lagaa siiya toban dollar siisa ama shan iyo toban dollar taas ribo la odhan maayo laakiin waxaa lagugula talinayaa uun inaanad naxariista ka tegin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi raxima allahu imra'an samxan idaa baaca waida ishtara waida iqtada ilaahay u naxariisto qof macnaa saamaxaad badan saayiraad badan markuu wax iibinayo markuu iibsanayo iyo marka qof deyn uu ku leeyahay deyntii in loo gudo uu ka dalbayaba walihaada markii aimada qaarkood la weydiiyey waxay idhahdeen odhan mayno shilinba shilin haddii lagu iibiyo waa xaaraan waayo dee wax ilaahay xalaalayma xaaraantimayn karno una fatwoon mayno dadka waayo waxaanu ka baqanaynaa inay dadka ciqaabaan oo dee khalaa uu dhaco alaabtii aada loo qaaliyeeyo marka waxaynu leenahay xaaraan maaha laakiin qofku waa inuu dadka u naxariisto ilaahayna waa u barakaynaya inta yar buu u barakaynaya haddii dadka waxa weeyaan u naxariisto dharka haddii dhar lagu iibiyo macnaa shaygii laba shay waa la siin karaa waayo riba ma gasho lacagtana waxa weeyaan qiimihii qofku uu ku helo wuu siin karaa isagoo raxmaddana aan ka tegahay laakiin riba ma gasha dharka sidiisaba wallahu aclam
waayahay su-aal kalena waxay odhanaysaa dumarka miyay u bannaan tahay inay ku khitaabtaan madoobaysada macnihii inay ciddiyaha ay marsadaan iyo lugaha oo khitaab ay ka dhigtaan
waxyaabaha madow madaxa in la mariyo ayaa la diiday oo timaha lama marin karo ama ciraha lahaadaan ama yaanay lahaan nahyi baa ku soo arooray diidmo oo rasuulku diiday iyo goodi adag oo uu yidhi dadka saa sameeyaa jannada udugeeda heli maayaan laakiin ciddiyaha iyo gacmuhu madaxa waa ka xukum duwan yin oo haddii ciddiyaha iyo lugaha la mariyo daliil xaaraantimeeye ma jiro waysada inay celinaysiiyo in kalun waa inay dumarku iska hubsadaan anugu taa garan maayo hadday leedahay jurmi ay waysada ku celinayso markaa qofkii iyadoo marsan weysaysta weysadu ansixi maysa wey haddiise ay midabuun tahay sida xinaha oo kale oo waxa qofka jidhkiisii dul saaran aanay ahayn weysada waxba yeeli mayso ha la hubsaa saasoo kale inay dhib caafimaad leedahay iyo in kale hadday dhib caafimaad leedahayna ma banaana waayo rasuulku wuxu uhi laa darara walaa diraar hadday waxyaabaha ka maran tahay asalku ashyaada waxaa asal u ah inay mubaax yihiin ay bannaan yihiin wax la ismariyo wax la gashado iyo wax la cuno iyo wax la cabo ilaa wixii daliil xaaraantimeeyey mooyaane wallahu aclam
su-aashan kale waxay odhanaysaa waxa dhacda rag dibaddaha ka yimaada oo waxay u dhiman yihiin aba ay waala yihiin raggaasi dumarka ma loo guurin kara macnihii dalka jooga
ka dibadda ka yimi iyo ka waddanka gudihiis jooga waa isku xukm waxaan filayaa ka dibadda ka yimi waxaa loo sheegay uun malaha waxoogay lacag uu sitaayo isagoo waalan baa laga yaabaa in waalidaa lagu qaato saasun baan u fahmay su-aasha calaa kulli xaal qofka waalan ama nin ha noqde ama dumar ha noqdee isagu cid lama geli karo heshiis guur iyo heshiis iib iyo mid kala toona hadduu la galana ka ansixi maayo laakiin cid baa qofkaa waalan maamusha oo mas-uulka ah ciddaasi haddii ay guuriso ama ay u guuriso guurku waa ansaxaya markaa gabadh iyadu raalli ku noqoto ninkaa waalan ama waxu dhiman yihin iyadoo sifada noocaasiya ku og raalli ku noqota guurkiina dee ninkaa waalan weligiisu u aqbalo cidda mas-uulka ka ah cagsigana waa noqon kartaa dee gabadha lafteedu inay waalan tahay guurku waa ansaxaya haddiise ay dhacdo in loo qariyo gabadh nin waalan ama nin loo qariyo gabadh waalan oo kadib uu ogaado waa ceeb arrintaasi ama waa iin ay bannaan tahay qofka loo qariyay inuu guurkaa ku fasakho macnaa iyadoo talaaqba aanu dhicin hadday gabadha ogaato ninku inuu waalan yahay oo loo qariyey halkaa ay noogu joogtuu bay odhanaysaa faski baa la dhaha talaaq uma baahna furni inay ka sugto leanna waxyaabaha guurka lagu faskiya arrintaasi ka midti waa hadday iyadu saa doorato ninkii haddii loo qariyo gabadh waalanna uu ogaado inay waalan tahay markii loo meheriyey kadib inuu nikaaxa faskiyaa u bannaan inuu iska daysto lafteeduna waa u bannaantay ninkiiyo gabadhaba inay iska daystaanna waa u bannaantay iyaga ayaa ikhtiyaar kale wallahu aclam
waayahay su-aasha labiyo tobnaad waxay odhanaysaa su-aasha labiyo tobnaad waxay odhanaysaa may bannaan tahay ina la dhunkado musxafka qur-aanka hadduu maalan iyo tusaale ahaan u dhulka qofka uu kaga dhaco
musxafka waxaa ku qoran ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisii in la weyneeyaana waa sharci waana waajib hadduu qofku quudhsado musxafka uu ogaan ugu fadhiisto ama uu meel xun ku tuuro waaba gaalnimo oo culimmadu waxay tusaale uga dhigaan ficilada iyo camallada lagu gaaloobo oo hadduu arrintaa ogaan u sameeyo isagoo garanaya inuu shaygani musxaf yahay ilaahay baa yidhi waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub ilaahay shacaa'irtiisa calaamadaha ilaahay subxaana wa tacaala qofka weyneeya taasi waxay ka mid tahay calaamadaha tusiya alla ka cabsiga laakiin waxaa isweydiin la see loo weyneynaya waa inaynu u weyneyno sida shareecadu ay sheegtay shareecaduna musxafka qur-aankaa sida loo weyneynayo kumay darin in la dhundhunkado oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma dhunkan jirin saxaabaduna may dhunkan jirin walaa shaka qofku markuu dhunkanayo inuu arrintaa doonayo ilaahay inuu ugu dhowaado oo uu ku cibaadaysto cibaadadana la yskama jidaysto ee waxaa lagaga daydaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna ilaahay ugumuu dhowaano kumuu cibaadaysan inuu musxafka uu dhunkan jiray walihaadaba arrintaasi inay tahay bidco macnaa waxaan rasuulka ka sugnaan oo diinta lagu soo daray ay caddeeyeen culimmadu sida alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah allahu tacaala wallahu aclam
su-aasha saddex iyo tobnaad waxay odhanaysaa may bannaan tahay qur-aan ina loo sawaabiyo macnihiina loo akhriyo qof dhintay aba qur-aankaasi qofkaa dhintay muu gaadhi karaa
ihdaau thawaab thawaabi alqurubaat lilamwaat dadka dhintay qof nooli cibaado uu sameeyey ajarkeeda ma u hibayn karaa oo ma u hadiyeyn karaa waa su-aal guud oo qur-aankuna uu soo gelayo qur-aan iyo soom iyo sadaqad dhammaan way soo gudagelayaan waxaynu leenahay sida adiladu ay tusisay dadka nooli cibaadaadka iyo waxyaaba ilaahay loogu dhowaado ee ay samaynayaan ajarkii iyagoo ay ka heli laayeen waa u hadiyeyn karaan dadka dhintay waana gaadhayaa ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku anfacaya ducadii adila ayna tusisay waa ka rasuulku ina baray xabaalaha markaynu booqanno ducadaynu ugu ducaynayno haddaanay dee gaadhahayn oo waxba aanay u tarahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam mana sameeyeen inamana bareen markii rasuulka la weydiiyey qof dhintay sadaqad ma loo bixin karaa haa buu ihi rasuulku dayn ma laga bixin karaa haa buu ku jawaabay ma laga xajiyi karaa haa buu ku jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa qur-aankuna kuwaas ayuunbuu la mid yahay laakiin waa inaan wakhti gaara loo samayn dadka qaarkood marka dhimashadii sanad guura ay ka soo wareegtaba xus gaara bay u dhigaan oo sadaqada ay bixiyaan oo qur-aan ay akhriyaan taas iyadu ma bannaano ciid bay noqonaysaa ciidna aad uma samaysan kartid laakiin dadka dhintay marka ay kuu suurto gasho sadaqad u bixi adoon wakhti gaara u samaynahayn qur-aan haddaad akhrido ilaahay daraaddi aad u akhrido ajarka haddaad u hadiyeyso iyaduna waa bannaan tahay u ducee markay kuu suurto gasho iska ilaali wakhti gaara oo shareecadu aanay astayn adigu inaad shay cibaada aad u astayso waayo waxay noqonaysaa inaad ciid samaysatay ciidna dadku iskama samaysan karaan oo ciiddu waa sharci waana xukum diiniya ilaahay baa looga dambaynaya subxaana wa tacala wallahu aclam
waayahay su-aashanna waxay odhanaysaa waxaan ahay gabadh xanuunsanaysa waxa laygu yidhi waxaad isku dawayn kartaa inag harag saar waxweyn aad isa saartid marka arrintaasi may bannaan tahay mise ma bannaana ducana waxa weeyaan ii duceeyana ayay tiri
ilaahay subxaana wa tacaala iyada iyo dadka muslimiinta ee bukaba ha shaafiyo cudurkana caafimaad rabbi subxaana wa tacaala ha ugu bedelo isaga ayaa awoodo waa shaafiya ka wax shaafiya isaga maba cid kale wax shaafiyi kartaana ma jirto haragsaarka waxaa looga jeedaa inta neef la qalo haraggii oo qoyan qofka in lagu duubo kolley saasaan anigu u fahamsanay haddii markaa haraggaa qofka la saarayo xanuun xanuunada la yaqaano tajribe ahaan la ogaaday inuu dawo ka yahay oo calaa sabiili almithaal dadka qaar waxay sameeyaan ma garanayo inay sax tahay caafimaad ahaan qofka marka abeesa qaniinto ayaa neef bay qalaan deetana uuskay u geliyaan gacantii ama lugtii abeysadu ay ka qaniintay inay wax ka taraysaa bay aaminsayin inay wax ka tartiyo in kale anugu kolley ma aqaan laakiin tusaalun baan uga jeedaa xanuun la yaqaanoo la arko haddii la ogaado haraggaa qoyan inuu wax ka tari karo tusaalaan xaasaasiyad qofka kaga dhacday jidhka oo kale ama waxyaabo kale haddii tajribe ahaan lagu ogaado dhib ma laha taas laakiin haragsaarkeenna waxaan filayaa khuraafaad buu xambaarsan yihi oo waxay yidhaahdaan kuwan kitaabada ka faaliya hore qofkii u xanuunsanayaa haloo kitaab furo saa loo tegayaa mid wadaad dadku ay moodayaan laakiin faaliye ah markaasuu kitaab buu kala furayaa intuu qofkii magaciisa iyo magaca hooyada iyo maalintuu dhashiyo uu weydiiyo kitaabkaasi waa kitaab laga faalinayo oo lambar buu ka soo saarayaa magacyadaas kadibna lambarkaasi warqadda kitaabka uu kaga qoran yahay xanuunada ku qoranunbuu qofkii huwinaya da waxa laga yaaba qofka xanuunka inaan shaqo isku lahayn ile kitaabkan beri hore uu qof qoray oo xanuunada iskaga qorqorey waxa dawo lagu tilmaamay ku hoos qoranna uu tilmaamaya beri hore uu wadaad ku qoray ama qof ku qoray kitaabkan xanuun gaara il baa ku dhacday ama sixir ama wax lamida iyo wax dawaa digaagad qoor madow wan lugacalugamad madow wax noo ama afcas wax noocaas tii unbaa qofkii warqaddii lambarkii isaga usoo baxay macnaa looga soo saaraya deetana xanuunkaasaa ku haya baa la odhanaya inu shaqo ku lahayn baa laga yaaba wixii meesha ku qoraana dawuu ku yahay baa la odhanaya markaa haragsaarkaasi inta faraha badan taasu xidhiidhi leeyi waxaana laga yaabay raaligelin xagga jinkaa inay la socoto oo neef qalbaa la odhanayaa waxaa laga yaaba in la dhaa dhiigga cab dhiigguna waa xaaraani lama cabi karo waxna laguma daweyn karo waxaa laga yaabaa in hilbaha qaarkood la dhaa meeshaa iska dhig qolooyin baa qaadanaye haraggan la saarayo laftiisu taa inuu la xidhiidho ayaa laga yaabaa marka haddii arrintaasi kitaab fur iyo waxyaabahaasi ay la xidhiidho iska ilaali waa khuraafaad waana faal faaliyo in loo tago wax la weydiiyaana ma banaano ma kitaab ha ka faaliyo ama wax kale ha ka faaliye wuxuu sheegana in la rumaysto lagu camal falaa ma banaana xanuunkaaga laba siyoodba waad ku daweyn kartaa dawooyinka macnawiga ah oo aad ducada ilaah inaad barido qur-aan inaad isku akhrido ama lagugu akhriyo iyo dacooyinka soo arooray iyo dawadan xisiga ee tajriibiga ah oo ah inaad dhakhtar u tagto o aad isbaadhido deetana xanuunka lagugu sheego inaad dawadiisa aad qaadatid adoo mar walba aaminsan ka wax shaafiya ilaahay oo qura inuu yahay dawadanina sababun ay taho intaanay dhaafsiisnayn wallahu aclam
su-aal kale waxay odhanaysaa marka khudbadda jimcuhu ay socoto nebiga maan ku salliyi kara calayhi salaatu wasalaam
calayhi salaatu wasalaam khudbadda jimcu markay socoto waxaa layna amray inaynu aamusno qofka hadlaana inuu laqwi sameeyey hadal aan loo baahnayn oo sharcigu aanu ogoleen ayuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulka marka la maqlo in lagu salliyaana waa sharci marka labada sida la isu waafajinayo loo isugu keenaya waxay tahay inuu qofku salliga nebiga dib uu dhigo oo khudbaddu marka ay dhammaato uu ku salliyo si uu u noqdo mid khudbadda dhexdeedii aan hadlin salligii nebigana aan ka tegin ee labadiiba la yimi wallahu aclam
su-aashan kale waxay odhanaysaa waxaan ahay qof xoolaha ka ganacsada dad baan xoolahaasi sheer aan ugu wada jirnaa dadkaasi waxaa laga yaabaa inay been ay sheegaan markay tusaale ahaan xoolaha ay soo iibinayaan xoolahaasi xaaraan muu igu noqon karaa
waajibku waxa weeyaan qofku marka uu ganacsanayo ganacsigiisa inuu ka run sheego wixii shaygaa uu iibinaya ceeba uu leeyahayna dadka uu ka iibinayo waa inuu caddeeyo waayo rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man khashanaa falaysa mina qofkana khiyaameeye shaygu xaqiiqadiisu sida ahayd si aan ahay noogu sheegaa dayruu naga yahay buui rasuulku yacnaa dembi weyn buu ku dhacay kabiira waxaa mar kale rasuulku yihi sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen xadiidka ibnu cumar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima labada qof ee wax kala iibsanaya intaanay kala tegin ee weli ay wada joogaan ikhtiyaar bay u leeyihin iibka inay ka noqdaan mid weliba ikhtiyaar buu leeyihi wuxuu leeyahay rasuulku haddii ay run sheegaan ceebaha mid walba alaabtiisu ay leedahayna uu caddeeyo iibkooda waa loo barakaynaya hadday been sheegaan islamarkaana ceebihii ay qariyaan kii lacagta bixinaya lacagta ceebaheedii uu qariyo tusaalaantii googgoonayd oo kale uu qariyo ee aan soconahayn kii alaabta lahaana uu ceebteedii qariyo ama sifaadaanay lahayn uu u sheego ama iibaan laga soo siin lacagaan laga soo siin uhaa waa layga soo siiyey barakada iibkoodaasi waa la tirtirayaa buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxiqat barakatu bayciim waa baraka la-aan walow lacag badanba qofku aa ka heleen marka inta yare xalaasha ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu barakaynayaa ee si saxa aad ku kasbatay inta badan ee si aan sharci ahayn aad ku shaqaysatayna ilaahay barakaduu ka qaadaya wax yeello mooyaane waxtarna ku yeelan mayso marka ma bannaano qofku alaabta markuu iibinayo inuu been sheego hadduu dhaar raaciyana kaba sii daran dadka markaa shuraakada aad la tahay hadday been sheegayaan iibkaa lama odhan karo ama lacagtaa lama odhan karo waa xaaraan lacagta lafteedu laakiin iibkaa si khaldan u dhacay sidaa khaldana u dhacayna waxay sabab u noqonaysaa baraka la'aan marka waajib waxa kugu ah dadka inaad tidhaahda ilaahay ka baqda oo beentaa iska daaya hadday iska daayaan alxamdu lilah hadday beenta beenta dayn waayaanna dadkaa shuraakaha la ahaanin ee ka bax shirkadaas cid kale la shuraakow ama goonidaada u shaqaysa wallahu aclam
su-aashanina waxay odhanaysaa gabadha xaa'idada ah ee daahirkaan ahayn masaajidka miyay ku nagaan kartaa
jawaabtu waxay tahay haa haddaana masaajidkaani waxba yeelahayn waayo marka arrin la xaaraantimeynaya ama la mamnuucayo daliil saxiixa oo masaladaa si cad u tilmaamaya waa in loo hayo daliil dumarka xaaladdaa maray ku jiraan masaajidka gelistiisa u diidayaana ma jiro bal adiladu waxa ay ishaaraysaa ama ay tilmaamaysaa in arrinta noocaasi aanay xaaraan ahayn dumarku wakhtigii rasuulka waa joogeen xaaladdaasina waa soo maraysay masaajidkana waa imanayeen si cad buu rasuulku u sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam inaanay masaajidka xaaladdaas aanay soo gelin sida axkaamta kale xaaladdaasi ay leedahayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey masjidka rasuulka se bukhaari uu wariyey fii saxiixihi gabadh baa dhex deganayd asalna dumarka waxa wa xaaladdaasi inay soo marto rasuulku kuma odhan maalmahaad xaaladdaa ku jirto masaajidka ka baxa wa kadalika caaisha radia allahu canha iyadoo rasuulka la socoto xajiyeysa ayay maalmahaasi ku soo beegmeen rasuulku wuxuu u sheegay inaanay ku dawaafin kacbada wuxuu ihi ifcali maa yafcalu alxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt qofkaa xajiyaya wuxuu samayn o dhan samee laakiin kacbada ha ku dawaafi marka masaajidka gelistiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam umuu diidin bal waxa weeyaan janaabada oo ka fudud oo dee qofku isagu uu iska suulin karo oo dee meedhasho un kaga xidhan ayaa saxaabada rasuulku ridwaanullahi calayhim iyagoo ku sifaysan ay masaajidka dhex fadhiyi jireen sida cataa uu leeyahay kaana rijaalun min asxaabi rasuuli illah yataxadathuuna fi lmasjidi wahum mujnibuun saciid ibnu mansuur baa wariyey rag saxaabada ka mid ah masaajidka iska fadhiyi jiroo iskaga sheekaysan jiray iyagoo janaabo leh marka haddii rasuulku u diidayna sidaa ma yeeleen calaa kulli xaal daliil cad oo arrintaa xaaraantimeynaya lama hayo marka gabadhi iyadu si kale ku qanacda inagu kuma khasbayno cidi inay ku khasabtana ma aha laakiin sida daliil ahaan nala xoog badan ean u aragna sax waa sidaas aan tilmaamay wallahu aclam
su-aashani waxay odhanaysaa walaalkay baa dhintay kadibna qabrigii walaalkay waxa booqday walaalkay iyo aabbahay kadibna lebin ayay ka dul dhiseen iyo jaajuur kadibna magiciisay ku dul qoreen arrintaasi sharcigu muxuu ka qabaa
xabaalaha in la booqdaa iyadoo safar aan loo gelahayn waa sharci ujeeddada loo booqanayaa haddii ay tahay in qofkaa dhintay loo soo duceeyo aakhirana lagu xusuusto isla markaa intaa la ag joogana la yska ilaalinayo waxyaabaha khaldan sida in la bariyo dadkaa dhintay ama xabaasha lagu dawaafo amaba se ducada iyo salaada iyo lala doonto xabaalaha iyadoo laisleeyahay halkaasay ku fadli badanta ama lagu aqbali ogyahay ama in xabaalaha lagu dul joogjoogsado ama kabaha lala dhex maro waxaasoo dhan waa in la iska ilaaliyo xabaalaha in la dhisaana ma bannaana bal ciiddii laga soo qoday in wax kale lagu kordhiyaa ma bannaana naha anabiyu calayhi salaatu wasalaam an yubna cala alqabr qabriga in la dhiso wuu diiday rasuulku waan yusaada caleyh ciiddii laga soo saaray wax dheeraadka in lagu ziyaadiye waa diiday rasuulku xaalad qurun bay bannaan tahay in ciiddii wax kale lagu daro oo haddii ciiddii ay qabriga dhulka kale ka sooci weydo markaasaa lagu dul shubi karaa ciid kale oo waxa weeyaan dhulka uu kaga soocmo si dee looga baydho oo qabri inuu yahay loo garto oo aan mar labaad meeshii aan loo qodin ama aan loo dulmarin in xabaalaha wax lagu qoraana ma banaana oo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam arrintaasina waxaa kaloo ku jira kudayasho lagu daydanaya kufaarta oo nasaaradii kiristaanka lagu yaqaan inay qofku maalintuu dhintay iyo magaciisii waxaasi ay ku qorqoraan laakiin qofku hadduu doonayo qabriga qofkaa qaraabadiisa ka mid ahaa ee dhintay inuu aqoonsado calaamad kale waa u samaysan karaa so tusaalahaan dhagax yar oo kale waayo saxaabigii la odhan jiray cuhmaan ibnu madcuun radia allahu canhu markuu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhagax buu ku calaamadsaday qabrigiisa isagoo yidhi waxaan doonayaa inaan qubuurta kale aan kaga garto qabriga walaalkay cuhmaan ibnu madcuun saxaabigaas oo muhaajiriintii hore ka mid ahaa magaalada madiinana ku geeriyooday wallahu aclam
waayahay su-aashan kale waxay odhanaysaa miyay bannaan tahay inay dumarku ay isticmaalaan dawooyinkan casaysiisada oo kale ee timaha la mariyo
madaxa in la caseeyaa sideeda mamnuucu ma aha in la madoobeeyo ayuunbaa la diiday laakiin waxaa lagu casaynayaa waa inaanu noqon wax dhibaato caafimaad leh oo dee timuhu marka dambe inay daataanba haddii loo waayo sababu noqonaya tusaalahan ama qofka jidhkiisa wax yeelaya waa inaanu noqon isla markaa waa inaanay ka dhalan ahayn dee gabadhii muslimadda ahayd ee dhowrsooneed gaalada iyo dumarka aan toosnayn dee inay u ekaato oo ay shabbahdo waa inaanay ka dhalanahayn haddii markaa waxaa case timaha la marinayaa uu ka maran yahay arrimahaasi aynu sheegnay in timaha la caseeyaa sideeda mamnuucu ma aha wallahu aclam
su-aal kale oo malaha su-aashaasi un hoos imanaysa waxa weeyaan miyay jilcin kartaa timaha jilciso
maya jilcintu ma banaano waayo waa takyiiru khalqi illaah waa bedelis ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisii la bedelay ayaa jilcintu ay noqonaysa ilaahay abuurkiisa in la bedelaano waa shiqada ibliis uu ku ballan qaaday bani aadamka inuu ka qaban doono fala yugayirunna khalqa allah waan duubsan doonaayo abuurka ilahay bay bedeli doonaan walihaada baa rasuulku nacdalay almugayiraat likhalqi illah dumarka ilaahay abuurkiisa bedela ee jidhkooda daldalooliya amaba se ilkahooda qora ama jilcintaa iyo waxyaabahaasi la tilmaamaya sameeye marka jilcintaasi iyadu wax lo ogol yahay ama bannaan maaha wallahu aclam
jazaaka allahu khayra aljazaa su-aal kale waxay odhanaysaa ninku gabadhiisa waysada miyuu ka jabin karaa
jawaabtu waa maya oo sideedaba taabasho nin iyo gabadh ay istaabteen weyse ku jabi mayso haddii wax kaloo weyse jabiya aanay dhicin ilaahay subxaana wa tacaala markuu le aw laamastum nnisaana lamsiga taabashada weyn baa looga jeedaa buu ihi cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu wa ardaah waanay dhacday rasuulkoo sujuudsan calayhi salaatu wasalaam inay caaisha weyday oo gacanta ay ku doondoontay maadaama aanay guryuhu faynuusiya lahayn maalinta macnaa tasawar u fiirsa adduunyadan aynagu ka daba dhacsannay sida nebi maxamed uu ka ahaa gurigiisu u madooba gacantay ku raadisay caaisha deetana rasuulkoo sujuudsan ayaa gacanteedu ay ku dhacday labadiisa cidhbood dee salaaddii kamuu bixin rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka daliilka iyo adilo kalaba waxayna tusinaysaa haddii gabadhu ay ninkeeda ay taabato ama ninku xaaskiisa uu taabto inaan taabashadaasoo qura aanay weyse ku jabahayn wallahu aclam
su-aashan kale waxay odhanaysaa nin abasawj ayaa waashay kadibna gabadhii nin kale ayay guursatay sharcigu arrintaasi muxuu ka qaba aba kii hore ayaa soo miyiray
ninku haddii u waasho waalashadaasoo qura gabadhii kaga furmi mayso oo la odhan maayo mar hadduu waashay fasax bay te la odhan maayo isaguna waxba ma furi karo dee dalaaqiisu ama furniinkiisu ansixi maayo sida guurkiisuba aan u ansaxayn laakiin gabadhu laba xaaladood iyadu waa inay kala doorato inay ninkaa u sabirto ilaahay subxaana wa tacaala inuu caafiyo oo wax dhici karta oo lagama raja goosana ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa haddaanay iyadu sabri karahayn oo aanay u adkaysan karahayn dhaqaale ahaan ama dhaqma ahaan tusaale ahaan dee uu dilayo waa inay u tagto xaakimka muslimka ah xaaladda markay u sharaxdo isagu nikaaxii ama guurkii uu faskhiyo marka faskigaa xaakimku uu sameeyey ayuunbuu ku go'i karaa guurkii ka dhexeeyey ninkaa waashay iyo xaaskiisa markaa nikaaxa la faskhiyo ay ciddo tirsato cidda tirsiguna waa hal mar inay xaydo mar haddii faski arrintu ay tahay oo aanay furniin ahayn hal mar markay xaydo ciddadeedu waa dhammaatay markaa ragga kale inay guursataa xalaal bay u noqonaysaa wallahu aclam
waayahay su-aashan kalena waxay odhanaysaa may bannaan tahay sheekh nin inuu gabadh waxa weeyaan uu kala haasaabo telefoonka macnihii arrimo guur ay ka wada hadlaan
cabdiraxmaan isagaa fasiray baan u malaynayaa su-aashu waa macnaa ma bannaan tahay gabadh inay kala hadasho telefoon arrin guriya oo ka wada hadlaya macnaa waxaan filayaa maanta telefoonku shar fara badan buu dadka uu ku furay oo qalabkaa yar isagu haddaad shar u isticmaashay haddaad khayr u isticmaashay dee ku diidi maayo laakiin dadku dee waa inay ilaahay ka baqdaan subxaana wa tacaala oo ilaahay baa ka sarreeya oo maqlaya oo arkaya oo xaaladooda la socda haddaad meel kelidaa la istaagti iyo haddaad meel qarsoon la gasho iyo dadka dhexdooda haddaad ka hadasho ilaahay waa isugu mid ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay xaaladeenna waa la socdaa xogogaalna waa u yahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu alkhabiir ma u malaynaysaa allaha ku abuuray ee xogogaalkana ku ahi ee arrimahaaga xataa kuwa dadka ka qarsoon ogi inaanu koogeen ma u malaynaysa marka waa in ilaahay laga baqdo subxaana wa tacaala dembi weyna weeyaan qofku inuu xumaanta iska dadka markuu dhex joogana midaan samayn uu iska dhigo markuu meel kula gooni noqdana uu dabarka u goosto rasuulkuna wuxuu tilmaamay maalinta qiyaama inay iman doonaan dad wata xasanaad buuraha tihaama ama gubanka ku yaala jasiirat alcarabiya buuraha waaweyne ku yaalla xasanaad laaleeg oo weliba midabkooduna caddaan u yihi oo laga dhigi doono xasanaadkoodaa boodh la afuufay sababtuna waxay tahay liannahum kaanuu idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuha waxay ahaayeen waxa ilaahay uu ka mamnuucay markay meel kula gooni noqdaan ee ay istidhaahdaan cidiidin arki mayso ayaa ay samayn jireen oo ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa ay meel kaga dhici jireen ilahay bay iska ilaabi jireen isku midna maaha macsiyada qofku uu sameeyo isagoo xishoonaya oo baqanaya oo khajilaya iyo ta qofku waxa weeyaan sidii xalaashoo kale uu sameeyo oo inuu khaldamo wax uu sameeyeyba aanu waxa weeyaan u haysan marka telefoonka haddii rag iyo dumar ay ka wada hadlayaan iyo haddii si toosa loo wada hadlayo iyo haddii waraaqa lagu wada hadlayaba waxaaja iyo dani ay keentay ayuunbaa gabadhi nin ajanebikaa ay kala hadli karta laakiin sheekadan iska furane dadaan xataa danba aan iska lahayn aan isgaranahayn ay iska wadayaanoo telefoonka laga wadayo ama si toosaba loo wadaya taasi shar iyo fasaad bay sabab u noqonaysaa haddii ninku gabadha guur uu usoo bandhigo oo ay aragto in arrintani ay ka dhab tahay canaa tusaalaha wuxuu weydiiye telefoon waa ugaga jawaabi karta sheekadan faraha badan ee sanadada soconaysa ee la leeyahay heblaayo nin bay sheekaystaan ama hebel inan buu la sheekaystaa haadaa waa shar haddii ninku gabadhan uu ku qanco weligeedii ha weydiisto iyadu ninka hadday ku qanacdana ha tidhaahdo yacnaa weligeyga i weydiiso tana arrinta guurku sidaas ha ku dhammaatay mabay dhici jirinba yacnaa wakhtigii rasuulka iyo saxaabada xataa ilaa imika fii jasiirati alcarab dadka khiirada leh ee xishoodka uu ku fara badan yahay dumarkana iska dhowra ma dhacdo inuu nin gabadh iskala sheekaysto aan aanay waxba isu ayn odha guur baan kala sheekaysanaya ninku isagaa siduu u sahansanayo yaqaana kadibna weligeeduunbuu toos ugu tagaa dumarkana dee waxa u taliya aabayaashood laakiin iminka waxaad moodaa inay dumarku guurka ka taliyaan soo ma oo ilaa iyadu ay nin soo arkooto in la soo heshiisa arrinta ay la soo dhammaysato weligeedii iigu dhawaaqu weeyaan arrintu iigu dhawaaqu waan soo dhammaystaye aabba ama walaal iigu dhawaaq arrinta waa in laga daayo wey waa inuu weligu noqdo ka u sahaminaayo gabadha ninka waayo wilaayada sababta loo siiyeyba waa taa si meel ku habboon waxa weeyaan isagu uu dhigo wallahu aclam
waa yahay su-aal kale waxay odhanaysaa gabadh baa weysaysatay iyadoy timaheegu ay muuqdaan macnihii waxba aanay dul saarnayn marka arrintaasi sharcigu muxuu ka qabaa
weysada shuruuddeeda ka mid maaha asturnaantu qofku xataa isagoo dharkiiba dhigtay oo dee meydhanaya ayuu weysaysan karaa waana sida uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray axaadiidii aynu sheegnay xadiidu caaisha iyo xadiidu maymuuna markaa gabadha iyadoo timaheedu qaawan yihiin ama jidhkeeda meel ay waajib ahayd inay asturtaayo muuqata hadday weysaysato weysadu way ansaxaysaa cawrada in la asturaa salaaday shardi u tahay ee weysada shardi uma aha wallahu aclam
waayahay su-aashanna waxay odhanaysaa miyay bannaan tahay sheekh inay gabadhu iyadoo gurigeega iska dhex fadhida inay surwaal iyo shaar ay iska xidhato
surwaalka iyo shaarku waa waa dharka ragga weeye waa libaasu rijaal gaar ahaan waddankeennan marka caadadeeda iyo dha caadadeenna iyo dhaqankeenna la eego dumarkuna inay xidhaan dharka ragga ama guri ha ku joogaan ama debad ha ugu baxaane ma bannaana waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam calayhi salaatu wasalaam lacana almutashabbihaati min annisaai birijaal wuu nacdalay yaana wuxuu ku habaaray ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo dumarka ragga isu ekaysiiya hadal ahaan ama socod ahaan ama dharka ay xidhanayso ama kabaha ay gashanayso xataa waa la yska fududaystaayo iyadoo dumar fara badan ay og yihiin inaanay bannaanayn inay qalabka ragga ay xidhato ayaa guriga dumarku markay iska dhex joogaan waxaa laga yaabaa inay iska xidhato kabaha walaalkeed ama aabaheed ama waxa weeyaan zawjkeeda gurigaa iskaga dhex marmarto hada laa yajuuz ma bannaana taas cagsiguna wuu dhacaa masaajidda waxaan ku arkaa rag ku yimaada kabaha dumarka markaa kolley meel tegi mayse masaajidkun ku yaro gaadho kaga soo noqo markaa taasi ma bannaana wixii la wada leeyahy waa halkiisa ee rag iyo dumarkuba ay isticmaalaan soo ma jiraan tusaale ahaan waxaan maqlayay kabo magacooda loo bixiyey ninow naag manaa macnaheedu waa maxay manaa rag iyo dumarku way xidhaan kuwaasoo kale dhib ma laha wixii rag iyo dumarku ay wada xidhaanee la og yahay curfi ahaan ama caad ahaan inuu ka dhexeeyo laakiin wixii ragga u gaarana dumarku waa inay iska ilaaliyaan wixii dumarka u gaarana raggu waa inay iska ilaaliyaan wallahu aclam
waaya su-aal kale waxay odhanaysaa sharcigu muxuu ka qabaa ina waxa weeyaan aflaantaba musalsalaadka la daawado iyaday dadka qaar xujo iyo marmarsiya ay ka dhigtaan af carabi baanu ka baranaynaa marka arrintaasi sharcigu muxuu ka qabaa
musalsalaadka waxaan u malaynayaa inta aan ka fahamsanahay in looga jeedo aflaantan qiso lagu matalayo bal waxaa dhacda in saxaabad ama saxaabadiiba in la yidhaahdo saxaabadii baa la matalaya marka waxaynu leenahay aflaamta noocaasa bal aynoo dambeeyaan kuwa kale kuwa laleeyahay saxaabaha lagu matelayaa culimadu way diideen sababta loo diiday waxay tahay horta sideedaba jilista waxa la idhahdaa waa been oo beentu waa maxay wax dhabta khilaafsan iyo xaqiiqada qofku waa inuu sheego ku waramo ninba wuxuu leeyahay maanta masar jooga ama suuriya ama lubnaan cumar ibnu khadaab baanay ma runtii baa mise waa beentii waa beentii weeyaan marka waa kadib sababta koowaade lagu diiday waxa weeyaan waa in arrintaasi ay been tahay waxaa kaloo arrintaa ku jira meelka dhac weyn bay arrintaasi ku tahay saxaabada rasuulka waayo dadka aflaamtaa jilaa waa dadka loo yaqaano hoballada ama fanka waxaa la idhaahdo waa dadka ku hawlane ka shaqeeya ninkii heesaayey daqiiqada ka hor ee fanaanka ahaa ayaa daqiiqada kadibna le cumar ibnu khadaab baanay waxay u qaadanayaan dadka aan waxmagaradka ama garaadka gaaban sida carruurta yararoo kale maxay u qaadanayaan inuu cumar ibnu khadaab heesaya sooma ama abubakar ama gabadh uu salsalaamaya ama uu waxa weeyaan garhkiiba uu xiray alla waa cumar oo garhkii soo xiray ama waa abubakar oo garhkii soo xiray bay odhanayaan taasina meelka dhac bay ku tahay saxaabada rasuulka walihaada bay culimadu diideen kuwan kale wax kale ka sheekaynaya jacayl iyo waxyaabo kaloo liita ka sheekaynayana dee hadalkoodaba daa iyaga muusig baa xataa dhex socda dumar qaawan been baa ka socota qaarkood waa aflaam ijraamiya aflaamta la daawado oo jariimada waxa la dhahaye dembiga faldembiyeedka ayaa dadka ay u fududaynayaan waayo qofka waxa lagu celceliyaa marka dambe qalbigiisuu degaa wax fudud buu la noqdaa marka waa in ilaahay lagaga baqdo subxaana wa tacaala waxaa la iska ilaaliya sideedaba jihaaskan waxay ama video ha noqdo ama tilfaas qanawaadkan ama fadaa'iyaadkani toos ay uga soo galaan ha noqdee in guryaha la dhigta ma aha limaada leanno fasaadkoodaa ka fara badan manfacadooda macnaa dumarka waxaad maqlaysaa iyagoo leh maanta carruurtii baan u taageli waayo waxaan u dhigay video baan u dhigay oo dibadday u baxeen dibadda iyagoo u baxaa u dhaanta inaad t v gurigaad usoo dhigto waayo t v-ga waxay ka baranayaan ayaa ka daran waxaa dibadda aad sheegaysa ay kala kulmayaan ama ay kasoo baranayaan si kale waa in carruurta loo tarbiyadaysto laakiin t v carruur kuu tarbiyadayn maayo inuu kaa kharibo mooyaane waan kaantaroolayaana naftaada waxbaa kuu maaweelini waayo markaad joogto haddaad kaantaroosho mar walba ma waashmaan baad ka ahaan doontaa adigu muraayaddaa guriga aad soo dhigatay ma ilaalin kartid waxaa la idhahda sharkana albaabadiisaa la iska xidhaa waana laga hor tagaa sharka waan iska celcelinayo waan kaantaroolayayo daw waan ka dabageynayaa ama najaastii dib baan u maydhi doonaa waxba kaa tari mayso taasi inay suurto geli doontana ilaahay baa subxaana wa tacaala og marka ha la iska fogeeya aaladda noocaasiya oo dadka ilaahay subxana wa tacaala diintiisa dhegaysanaya fahmay dhiganaya dadka u dhigaya dadka iyagu waa inay qudwo ugu noqdaan inay guryahooda waxa ay ka fogeeyaan oo ay ka durkiyaan sharka ka socda ayaana ka fara badan waxa waxtar kale ka socda shaygana haddii sharkiisa iyo khayrkiisa sharkiisu uu bato xaaraan buu noqdaa waa la iska fogeeya wallahu aclam waxbana ha xujaysanin sheekh hebel baa ka soo baxa marka qaarkood baa laga in idhahdaan soo diga adigoo mararka qaarkood muxaadaro ka soo jeediya macnaa waa wax waaqiciya wixii mar hadduu jiro wadaadka muxaadarada ka jeedinaya ama dersiga waa sharka si uu u yareeyo ayuunbuu u yeelay laakiin asalka waa maxay la rabaa in gebigiisaba laga takhalluso oo dadkan sharkan iska ilaalin waaya guryahooda dhigtay bal sharka ugu yaraan ka khafiifiya weeyaan ujeeddadu imaa wadaadadu inay leeyihin tiifiye guryaha soo dhigta oo deetana musalsal iyo hees iyo muusig iyo wax walba ka daawada wallahu aclam
su-aal su-aashaasi uu sheekhu inoo caddeeyey ku dhadhow maanta welibana waxaa jirta inay dumarka qaar ciyaaraha adduunyada ay la socdaan oo si gaar ahaaneed ay u taageeraan arrintaa iyada lafteedu sharcigu muxuu ka qaba sheekh
ku noqon maayo ta t v-ga waynu ka hadalnay laakiin ciyaarahaas la daawanayo rag ilaa bawdyahoodu ay muuqdaan cawrahooda ay muuqato yanaa laa yajuusu nadaru ila alcawraat in cawraadkaa laga la daawadaa ma banaana wa kadalika waxaa la mida muusig baa dhex socda mar walba waxaa kaloo jirta arrintaa su-aasha lafteeda ku xusan oo ah taageerada waxaa laga yaabaa inuu qofkii taageerayo tiim ka mida tiimamkaa ama qolooyinkaa ciyaaraya fariiq yanaa min allaacibiin weli waxaa lagu taageerayaa ma aha bidaafic islaami arrin islaamnimadu ay keentay oo odhan maayo kuwaasaa muslimiinu anigu aan taageeraya bal maanta waxaa socota africa inagoo africano africaynu taageerayna ama waddamadaa mid ka midu qofkii iska caashaqaya oo leeya tiimkiisaan taageeraya deetana walaa xidhiidhin iyo jacayl aan lagu lahayn sharciguna aan u ogolayn ayuu kuwa gaalaa siinaya qofka dadka qaar baa isdila oo naftooda waxa weeyaan ka takhallusa marka laga badiyo qoladii waxa weeyaan isagu uu taageerayay xadkaasi dadka qaarkood ay la gaadhin waxay keentaa inuu qaar kale caayo ama uu xanto dad inay isku dagaalaan oo ay isku laayaan wakti la dayacayo ayaa ku jira intaad kubadla ciyaaraya aad daawanayso qur-aan baad xifdiyi lahayd aayado ama suurado qur-aan xifdiyi lahayd canjalad khayr baad dhegaysan lahayd ilaahay baad subxaana wa tacaala aad xusi lahayd markaa rag iyo dumarba waxaa waktiga in lagu dayaca maaha wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa in sha allahu tacala aynu kusoo khatimi doonno tusbaxa sharcigu muxuu ka qabaa inuu qofku ku tasbiixsado tusbax
asalku waa in faraha lagu tasbiixsado waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam faraha ayuu ku tasbiixsan jiray faruhuna way ku raacayaan markaad dhimato markhaatina way kuu noqonayaan waa kuwa laga dhawaajinayo oo wax la weydiinayo markhaati furaya weeyaan faruhu laakiin tusbixii ogow adduunyadaad kaga tegaysaa ku raaci maayo isagu intaasaaba ugu filan baan filayaa qofka khayrkii wanaagga jecel iyo badbaadada aakhiro intaasaaba qancin ugu filan tusbaxa dadku waxay ka dhigeen shay diinta ka mid ah diintana in lagu daro waxaan ka mid ahayn ima banaana walihaadaabaa ay dadku u weyneeyaan sida loo weyneeyo waxyaabaha shacaa'irta iyo muqadasaadka islaamiga ah calaa kulli xaal rasuulkeena tusbax ma sidan jirin saxaabaduna may sidan jirin waxay culimadu idhahaan sida sheekh abakar abuzeyn idhaa kitaab ka qoray uu yihi waa bidcatun hindiya qolada hindida la idhaha baa ugu horreysay tusbaxa waxaanu shicaar iyo calaamad u yahay firaq khilaafsan waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada markaa ha layska daayo faraha ha lagu tasbiixsado shaydaankaa kugu adkeynaya faraha inaad ku tasbiixsato waxa laga yaaba inuu kaala dagaalamayo faraho inay kuu markhaati furaan aakhiro ku odhanaya faraha kuma tasbiixsan kartid dadka qaarkood baa odhanaya tusbixu kuma filla tiradii aan rabay sideedaba inaad dikriga tiriso adiga ayaa ku amray inta soo aroortee ugu badani waa boqol boqollo faruhu way ku filan yihin sooma saddex iyo soddon jeero subxaana allahi saddex iyo soddon jeero alxamdu lilaah saddex iyo soddon allahu akbara marka boqolaado laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir iyo adkaarta qaarkood oo ay soo aroortay boqol jeer in la yidhaahdo maalintii sida laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax boqol ka badan oo tiro shareecada u xadiday oo dikri ahi maba jiraba maxaad markaa tirintiisa ku falisaa iska waduun haba tirin inaad xataa fara ku tiriso uma baahnid dikrigaa iska mutlaqe iska sii daysane shareecadu tiro aanay u samayn waxbaha tirine iska wadun inta aad ka gaadhsiin kartid kuu suurtowda maalintii habeenkii iska wadun marka waxaan leenahay tusbaxu dhibaatooyinkaas ayuu leeyahay walihaada waa in la iska daayo oo faraha lagu bedelo rasuulkeenana waxaa inugu filan inuu faraha ku tasbiixsan jiray inta rasuula ku filaatayna waa in inagana inugu filaato wallahu aclam
kolley jazaakum allahu khayra aljaza kolley in sha allahu tacaala su-aalo kalena hortayda way taalla laakiin in sha allahu tacaala majlis kale ayaynu u dhigan doona su-aalaha inahaasi ayaa fataawadaasi aynu ku soo ururin doonaa wallahu tacaala aclam wa axkam